dhegaystayaal barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan waxaannu ku eegi doonnaa soomaalida waddanka kenya iyo ganacsiga ay waddankaasi ku leeyihiin kaalinta uu ka qaato korarka dhaqaale ee waddanka kenya soomaali aad u fara badan oo isugu jira soomaalida soomaaliya ka timid iyo kuwa waddanka kenya jooga ee waddankaasi u dhasha iyo kuwo kale oo ka yimid dalalka kale ee dunida ayaa ganacsiyo kala gedisan ku leh waddanka kenya gaar ahaan ganacsigooda ugu xoogan waxa uu ka jira magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda isliya ay soomaalidu aadka ugu badan tahay iskuduwaha guud ee guddiga ganacsatada isliya magaalada nairobi cumar axmed nuux ayaa v o a u sheegay in canshuurta waddanka kenya gaar ahaan magaalada nairobi soo xaraysa ay isliya kaalin weyn ku leedahay marka la fiiriyo deegaanada kala gedisan ee magaalada nairobi qaababka canshuuraha looga qaado waxaana uu sheegay intaasi ay markhaati ka tahay dhaqaalaha faraha badan ee soomaalida ay isliya ku leeyihiin
way cad tahay oo dowladda ayaa ku cadaynaysa hay-adaha canshuura bixiyaasha ayaa noo cadeeyay arrintaas inay tahay qeybta ugu weyn eeisli ganacsiga kasoo gala canshuuraha wadanka gudihiisa la bixiyo inay isli qooyo qolooyinka ugu horeeya aan nahay taasna waa caddeyn oo wadanka gudihiisa way taalaa oo wax oo la sameynaya ma aha oo qeybaha ku shaqalaaya kusheeyaa loo sheegaya marka waa wax la arko oo kambe waxaa ku furan xafiisyadiiba qofkan isli gudaheeda way yimaadaan dadkay la xiriiraan dadkay lacagaha ka ururiyaan waa wax kadoon la yaqaano adeegyada marka aad heshaan isli ahaan ganacsatadiina lacagta aad bixisaan ee canshuurta aad ku tilmaamteen ee faraha badan adeeg u dhigma marka dadka qaar baa dhaliila inaydan helin bal ka warantaa taasrun weyn jirtaa oo wadanka oo dhan bay ka taasu ka saabsan tahay oo wadanka gudihiisa waxaad boqol kiiba boqol lama helo wadanku wadan hadda hor koraya oo inkastoo afrikada wadamada kale jiraanka uu ka horeeyo laakiin waa waa wadan afrikaana soo koraya dhileysheedana wuu leeyahay oo marka waxaa laga yaabaa wacyigii dowlaha dowladaha iyo wixii aan shacabku marka boqol kiiba boqol ka rabeyn inaanan ka helin way caddahay laakiin wada sanadaha u dambeeyey aad baad moodaa inuu in inaan dawladdu ay ay u gelinayso tashkelin goonina siinayso oo xagga ammaanka dhishitaanka isgaarsiinta iyo jidadka inay dawladdu isku mashquulinayso oo jidad badan la dhisay oo xaabadaha kale ee nairobi xataa jidad waaweyn oon loo dhisin oo annaga lanoo dhisay cumar axmed nuux ayaa waxa uu dhinaca kale ka warramay ganacsiyada kala gedisan ee soomaalida magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda isli ay ku leeyihiin ganacsiga xaafadda isli ama guud ahaan ganacsiga soomaaliyeed ama nairobi waa ganacsi aad iyo aad u ballaaran oo soo oo aada u koreeyey muddada hataa tobanka sano ugu dambeeyey buu aada usoo koray marka waa ganacsi qaybo badan leh oo oo le isgaarsiinta iyo dhaqaalaha guud ee sida alaabaha guud ee wadanka gudihiisa lagu iibiyo ama dibadaha laga keeno marka soomaalidu ganacsiga ganacsiya qaybo badan bay kaga kaga jiraan wadanka gudihiisa oo oon hal nooc ahayn ay kulligoodba ay ay meel sare sare ka gaareen oo hadda haddana aada aragtid oo wadanka gudihiisa laga arko koritaanka dhaqaalaha ee koraya xaaf ay ku leeyihiin wadanka guud ahaan nairobi khaasatan xaafada isli xataa xaafadaha kale xataa inkastoo hadda dhismihi iyo koritaanka ganacsiga uu sii korayo waxaan dhihi karaa waa ganacsi ay soomaalidu ku guulaysteen tobankiisana u dambeeyey inkastoo taa ay jirto ayaa mararka qaar waxaa dhacda in dhinaca ganacsiga gaar ahaan dhaqaalaha waddanka kenya ay soomaalida ganacsigoodu uu qiilqiil galo gaar ahaan marka ay dhacaan weerarada argagixiso waddanka kenya zakariya xaaji abshir oo ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ayaa waxa uu v o a u sheegay saamaynta ganacsigooda ku yimaada marka waddankaasi kenya ay ka dhacaan weeraro argagixiso
waad dareemi kartaa meel haddii wax ka dhacaan waxaa yaraanaya isku socodka ganacsatadana in badan waxay caqabadaha ugu badan ay ka haystaan markii falalkaasi dhacaan in uu kala xirmo ama hakad uu galo ganacsigii maxaa yeelay xaafadan isliya ee soomaalida ku badan tahay waxaa looga yimaadaa dalal badan sida tanzania uganda iyo congo iyo burundi marka isku socodkii baa yaraanaya haddii isku socodku yaraadana dabcan ganacsigii hakad ayaa gelaya sida aad ka warqabto meelo badanna ka dhacda haddii wax dhacaan in wadooyinkii aan laisku soo gudbi karin dadkii imaanaya xataa xuduuddii ay aada u adkaa u adkaanayso marka taas ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee ku yimaada markii ay falal noocaan ah ay dhacaan zakariya ayaa waxa uu dhinaca kala sheegay ganacsatada kala gedisan ee waddanka kenya gaar ahaan soomaalida waxyaabaha ay ka ganacsadaan inay ugu horreyso alaabaha bagaashka dharka iyo dhismayaasha guryaha oo uu sheegay in dhaqaale aad fara badan ay waddanka kenya soo geliyaan jawaalow soomaalidu waxay ka ganacsadaan waxyaabo kala duwan hadday ahaa lahayd dharka hadday ahaa lahayd electroniga dhismaha cosmaticska ama laba waxyaaba laisku carfiyo dhisintaanka markii waayii ugu dambeeyeyba saa-id uu soo siyaaday bilinada guryaha la dhisayo oo xawli uga socda maadaama islii ay isbedeshay oo qofkii ugu dambeysay dhowr sano oo sanadda aqoon karin oo dhismo laga wada dhigay iyo nuucyo kala duwan oo ganacsiga ah ayay soomaalidu inta badan ka shaqeeyaan waxyaabaha ugu xooga badan leh oo ay ka shaqeeyaan waxaa ugu xoog badan dharka iyo electroniga iyo weliba alabaha cosmaticga iskuduwaha guud ee guddiga ganacsatada isliim magaalada nairobi cumar axmed nuux ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in dowladdu ay wax badan ka qabatay dhinaca nabadgelyada magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii oo burcad dhallinyaro soomaaliyeed iyo kuwo kale oo aan soomaali ahayn marka qaarkii ay dhibaatooyin ka geysan jireen gudaha xaafadda islii ee magaalada nairobi taasoo saameynna ku yeelan jirtay ganacsigooda arrimahaas way jiri jireen laakiin waxaa weeye sanado badan bay ahayd oo hadda hadda dhalinyarada laga hadlo dhalinyaradaasoo dhalinyaro waxay ahaayeen xaafadda dhexdooda degan ama xaafadda kusoo kora bay ahaayeen oo oo waxyaalo riyaal xaafadeed ahaan uun arrimo ku bilaabma bay ahaayeen kuwiina maasha allah hadda waanu aad bay aad baan uga guuleysanay dawladdu dexnaan guli way way dad bay soo dirtay niman askaro badan baa xaafadda la keenay oo arrimaha khaas ahaan uga shaqeeyey muddo ilaa saddex sana ah waxaa jira dad khaas oo security khaas oo arrinta keliya un ka shaqeysaa jirta oo ilaa haddaba ka shaqeysa marka arrimahaas xagga dhalinyaradii dadka baadbaadi jiray ee ama magaca loo yaqaano superpower iyo waxyaalahaas oo dhan hadda xaafadda aad bay uga roon tahay dhalinyarooyinkii qaar ka weyaweynaaday qaar ka waxyaalihii ka baxay qaar ka tegay wadanka qaar waalidkood ay la carareen bay noqdeen ama qaarba kama soo noqday waxyaalahaba marka de taasi xilli bay lahayd waxaana waxaad moodaa waa xilligoodi ba hadda dhammaaday sida sida aan u aragno hataa amniga kale ee guud ee niman haba xaafadda oo aan degenayn oo oo caadi xaafadda usoo wareegi jira oo imaado oo waxboobi jiraa jira oo ama ganacsiga dhici jira ama dukaamada dhici jira wixii oo dhan aad baan ugu roonahay tan kale oo marmar ay dawladdu baaritaan samayso xaafadda ay ka samayn jirta awal hore taas waxay ahayd labada kun iyo afar iyo tobankii bay ahayd mar la sameeyey oo taa wadanka waxan baa laga sameeyey saameyn guud bay taasi ku yeelatay khaasatan xaafadda isliin dad badan baa kala xirnay ganacsigu markaa wuu isbedel laakiin hadda boqol kiiba boqol uu kusoo laabtay sidiisii hore xaafadda dadku aad bay u degan yihiin ganacsigu si fiican buu kala socdaa xaafadda islii oo ka tirsan degmada kamakunji ee magaalada nairobi ayaa waxaa xildhibaan ka ah xildhibaan soomaaliyeed yuusuf xasan oo marar badanna u istaagay in uu soomaalida kala hadlo arrimaha nabadgelyada iyo sidii ganacsigooda ay u horumarin lahaayeen isagoo dowladdu ugu baaqay inay kaalin weyn ka geysato arrimaha nabadgelyada